shantaa qodob ayaa ku jira maanta minuteskan aan kala seexanay qodobka ugu horeeya waxa weyaan sidaan shirarkeennii mustaqbalka sida quruxsan oo habaysan oo dee hadafku uu ka yahay hadal uun wadahadal u maahine wadahadal midho keenaya taasi waxaa ingiriiska lagu idhaha conducts code of conducts qodobka labaad waxa weeyaan sidee baan kalsoonidii dib u dhisnaabay ahayd confidence buildingiiba qodobka saddexaad dhowr arrimoodoo soomaaliya iyo somalilan ay ku heshiiyeen shirar hore oo hirgelintoodii ay wax ka dhiman yihiin ama lagu dhaqaaqin ayay ahaayeen waxaa ka mid a halka maalgelinta dhaqaale gargaarada maaragtay insaaniga sidee baan guddiyaal u soo saarnaayoo wixii ay soomaaliya ay lahayd somalilan iyo soomaaliyaba sidee baan u wada wadaagnaayoo aan dadweynahaynii u gaadhsiisanaa u gaadhsiinaa maalgelinta dhaqaale iyo deeqda laga helayo dibadda guddi baan u saarnay guddigaasi wuxuu shiri doonaa han iyo toban cisho kadib jabuuti buu ku shiri doonaa guddi labaadoo samada air trafiga maamulkeegii u fiirsan doona ka shaqayn doonana waan soo saarnay han iyo toban cisho kadib ayuu jabuuti ku shiri doonaa guddi saddexaad oo ku lug leh ama ka shaqayn doona nabad sugidda ayaa isagana la qorsheeyey saddexdaa guddi han iyo toban cisho kadib waxay ku kulmi doonaan jabuuti waxaan ku magac aan magac siinay technical committees subcommittees